rasuullada cutubka sagaalaad
laakiin sawlos oo weli dhaaranaya inuu cabsiiyo oo dilo xerta rabbiga ayuu wuxuu u tegey wadaadkii sare oo weyddiistay warqado uu la tago dimashik ilaa sunagogyada si hadduu helo dadkii jidka ha ahaadeen rag ama dumarba uu iyagoo xidhxidhan yeruusalaam u keeno oo kolkuu sodcaalay waxaa dhacday inuu dimashik u soo dhowaaday oo dhaqsiban waxaa hareerihiisa ka iftiimay iftiin samada ka yimid markaasuu dhulka ku dhacay oo wuxuu maqlay cod isaga ku leh sawlosow sawlosow maxaad ii filcinaysaa markaasuu ku yidhi yaad tahay sayidow wuxuuna ku yidhi waxaan ahay ciisaha aad silcinaysid laakiin kac oo magaalada gal oo waxaa laguu sheegi doonaa wixii kugu waajib ah inaad samaysid nimankii la sodcaalayeyna hadalla'aan bay istaageen iyagoo codkii maqlaya laakiin aan ninna arkaynin markaasaa sawlos dhulkii ka kacay markii indhihiisii furmeenna waxba ma uu arkin markaasay gacanta ku hageen oo dimashik keeneen saddex maalmood ayuu aragla'aan joogay waxbana ma cunin waxbana ma cabin haddaba waxaa dimashik joogay nin xer ah oo la odhan jiray ananiyas oo rabbigu wuxuu kula hadlay riyo isagoo ku leh ananiyasow isna wuxuu ku yidhi waa ikan rabbiyow markaasaa rabbigu wuxuu ku yidhi kac oo aad jid kala yidhaahdo toosane oo waxaad guriga yuudas ka doontaa nin la yidhaahdo sawlos oo reer tersos ah oo bal eeg waa tukanayaaye oo wuxuu arkay nin la yidhaahdo ananiyas isagoo u soo gelaya oo gacmihiisa dul saaraya inuu araggiisa helo laakiin ananiyas baa u jawaabay oo ku yidhi rabbiyow waxaan dad badan ka maqlay ninkanu intuu shar badan u geystay quduusiyiinta yerusalem jooga halkana wuxuu wadaadada sare ka haystaa amar inuu xidhxidho kuwa magacaaga kugu yeedha oo dhan laakiin rabbigu wuxuu ku yidhi soco maxaa yeelay wuxuu ii yahay weelaan doortay inuu magacayga horgeeyo dadka aan yuhuudda ahayn iyo boqorrada iyo reer bani israa'iil maxaa yeelay waxaan tusi doonaa waxyaalaha waajib ku ah inuu u silco magacayga dartiis markaasaa anaaniyas tegey oo gurigii galay oo intuu gacmihiisa dul saaray ayuu wuxuu ku yidhi walaal soolosow rabbi ciise oo kugu muuqday jidka aad ku timid baa ii soo diray inaad araggaaga heshid iyo in ruuxa quduuska ah uu kaa buuxsamo oo markiiba waxaa indhihiisa ka soo dhacay wax xubab u eg wuuna helay ariggiisii markaasuu kacay oo waa la babtiisay cunto buuna cunay waana xoogaystay haddaba dhowr maalmood ayuu la joogay xirtii dimashik joogtay oo markiiba sunagogyada dhexdooda ayuu dadka kaga dhex wacdiyey ciise inuu yahay wiilka ilaah dadkii maqlay oo dhammuna waa yaabeen oo waxay yidhaahdeen kanusow ma aha kii yeruusaleem ku layn jiray kuwa magacaas ugu yeedhi jiray oo sababtaas ayuu halkan u yimid inuu iyagoo xidhxidhan hor keeno wadaaddada sare laakiin sawlos xooggiisii baa u sii kordhay wuuna wareeriyey yuhuuddii dimashik joogtay isagoo caddaynaya inuu kanu yahay masiixa oo markii maalmo badan dhaafeen ayay yuhuuddu ku tashadeen inay dilaan laakiin sawlos waa ogaaday tashigoydii haddaba habeen iyo maalinba irdaha maalada bay ka fiilin jireen inay dilaan laakiin xirsiisii baa habeen qaaday oo derbiga ka sii daysay iyagoo dembiil ku dejinaya oo kolkuu yeruusaleem yimid wuxuu isku dayey inuu xirtii ku darsamo dhammaantoodse waa ka cabsadeen maxaa yeelay ma ay rumaysnayn inuu xir yahay laakiin barnabas baa kaxeeyey oo wuxuu u geeyey rasuulladii oo u sheegay siduu rabbiga ugu arkay jidka iyo inuu la hadlay iyo siduu dimashik geesnimo ugu wacdiyey magaca ciise markaasuu iyagii la joogay isagoo la gelaya kalana baxayaa yeruusaleem geesinimona dadka ugu wacdiyey magaca rabbiga wuxuuna la hadlay oo la dooday yuhuuddii gariigta ahayd iyaguse waxay doondooneen inay dilaan kolkii walaalihii garteen waxay keeneen kaysariya oo waxay u sii direen tarsos sidaas darteed kiniisaddii ku tiil yuhuudiya iyo galiili iyo samaariya oo dhan nabad bay lahayd waana dhisantay oo badatay iyadoo ku socota cabsida rabbiga iyo gargaarka ruuxa quduuska ah oo waxaa dhacay intuu butros marayey dhinacyada oo dhan inuu u yimid quduusiintii looda deganayd halkaasna wuxuu ka helay nin la odhan jiray ayniyas kaas oo siddeed sannadood sariirtiisa jiifay maxaa yeelay ciryaan buu ahaa markaasaa butros wuxuu ku yidhi caynaasow ciise masiix baa ku bogsiinaya kacoo sariirtaada gogol oo markiiba wuu kacay kuwii luddo iyo shaloo degganaana waa arkeen oo rabbigay u soo jeesteen haddaba waxaa yaafaan joogi jirtay naag xer ah oo la odhan jiray tabita taasoo macnaheedu yahay dorkas naagtaas waa camal wanaagsanayd sadaqooyina waa bixin jirtay wakhtigaas waxaa dhacday inay bukootay wayna dhimatay kolkay maydhayana waxay dhigeen qolad sare dhowaantii ay luddo u dhowayd yaafaa aawadeed xirtii markay maqleen in butros halkaas joogo waxay u direen laba nin iyagoo ka baryaya oo leh ha ka raagin inaad noo timaadid markaasaa butros kacay oo raacay iyagii oo kolkuu yimidna waxay geeyeen qoladii sare carmaladii oo dhammina waa ag taagnaayeen iyaga ooyaya oo tusaya garbagelayaashii iyo dharkii doorkaas samaysay intay la joogi jirtay iyaga laakiin butros baa dhammaantood dibadda u saaray markaasuu jilba joogsaday oo duceeyey oo intuu maydka xaggiisa u jeestay ayuu ku yidhi tabitay kac markaasay indhihii kala qaaday oo markii butros aragtayna way fadhiisatay markaasuu gacan siiyey oo kiciyey oo markuu u yeedhay quduusiyiintii iyo carmalladiiba iyadoo nool ayuu hor taagay taasna waa laga wada ogaaday yaafa oo dhan kuwa badanna waa rumaysteen rabbiga waxaana dhacday inuu maalmo badan yaafa la joogay nin la yidhaahdo simaan oo magdeeye ah